magaalada kismaayo ayaa waxaa laga daafuray madasha dhaqan celinta maxaabiista iyo dib u soo celinta bulshada daafurka kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka jubbaland daafurka madasha ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa barnaamijyada dhaqan celinta maxaabiista si bulshada ay ugu noqdaan iyagoo soo helay aqoon iyo xirfado kala duwan ay ku maareeyaan noloshooda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan khaynuuni oo si rasmi a u furay madasha dhaqan celinta maxaabiista iyo dib u soo celinta bulshada ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda kulanka madasha dhaqan celinta maxaabiista iyo dib ugu soo celinta bulshada iyadoo hadafka guudu yahay in laga tashto qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha dowladda inay ka tashtaan sida ugu wanaagsan ee loo dhaqan celin karo maxaabiista iyo sidoo kale sida loogu soo celin karo bulshada markay soo dhammaystaan muddadii xabsigu uu sharcigu waxa weeye lu saaray run ahaantii waa ku faraxsannahay kasoo qaybgalkan saaka halkan ku jira waxaan rajaynaynaa in dood quruxsan hawshaasi ka dhalato laguna dadaalo sidii loo horumarin lahaa adeega xabsiyada jubbaland ooy focuska saarayso ama ahmiyadda koowaad u ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland inay bulshadu si guud cadaalad hesho xataa maxaabiista laftirkoodu ay xuquuqdooda helaan inta muddada ay xabsiga ku jiraan oo ugu muhiimsan tahay in qofku uu helo dhaqan celintii ku habbooneyd farsamadii farsamooyinkii ku habboonaa qofku la baro markii la xiro inta muddada xabsiga uu ku dhex jiro uu qofku barto farsamooyin uu hadhow markuu xabsiga kaga soo bixi karo uu kaga maarmi karo inuu dib ugu laabto dembigii markii horeba xabsiga loo soo geliyey iyo sidoo kale sidii bulshada loogu soo dhaqan celin lahaa loogu soo dhex celin lahaa bulshaduna u qaabili lahay dadka maxaabiista ah ee dhammaystay muddadooda xabsiga madashaas ayay rabnaa inaynu halkan ka samayno hadda kadibna ay noqoto madal aynu iskugu nimaadno oo aynu saaka go'aamin doono inay billo noqonayso iyo xilliga ay noqonayso hawsha ugu muhiimsanna waa dhaqan celinta maxaabiista iyo sidoo kale sidii bulshada loogu soo celin lahaa hawshaas ayaynu saaka halka u fadhinaa dhammaanteen ganacsatada iyo dhakhaatiirta iyo qareennada qaybaha kala duwan ee dowladda iyo bulshada haweenka odayaasha dhaqanka culummada guddiyada u qareeya maxaabiista aynu rabnaa dhammaanteed halkan dood fiican inaynu arrinkaa ka yeelano waana rajaynayaa hawshaas insha allahu tabaraka tacala dhammaadka maanta inaynu soo saarno madal aynu ku wada midaysannahay oo ka shaqaynaysa dhaqan celinta maxaabiista iyo dib ugu celinta bulshada waana mahadsantii wasalaamu